gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi mucalim iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda hanraabta maamulka galmudug iyo si wadajiri xarrigan ku jaran guriga hoyooyinka barashada farsamada galanta oo dhowaan hay-adda i r c iyo mashruucan dhismisha ku fuliday degmada gurceel meelaha qarashkani iyo biyaasi hay-adda germany oo laka magacaabo germal humatarium assistancy munaasabada xariig jarka ayaa weliba ku qeybgalaya madaxa ku dareertay hay-adda i r c agaasimaha arrimaha bulshada dowlada hoose xubno ku tirsana guddiga joogtada golaha deegaanka gudoomiyaha ururka haweenka iyo xubno ku tirsana ururada gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi mucalim iyo weliba wase ku hadalay mashruucan oo hay-adda i r c iyo ku fuliday degmada gurceel islamarkaana loonku faa'iideeyo bilaanta ku nool degmada seya oon ku hurayana in laka hormariyo dhiniyada baradowka farsamada galanta
wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka madaxda hay-adda i r c madaxda ururka haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala gedisan waa mahadsantihiin waan kaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina munaasabadan maantay waxaan rabnaa inaan halkan ka xarig jarno waa guriga hooyooyinka ama xaruntii hooyooyinka ay uga faa'iidaysa lahaayeen aqoon kororsiga hadday ahaa lahayd harqaanka iyo cillaanka iyo runtii aan isleenahay wax badanay ururka haweenka ee degmada u soo kordhin doontaa mashruucan sidii cabdijimaal u sheegay waxaa fulinayay hay-adda i r c annaguna runtii dee gacanan ku lahayn dhulkan laga dhisay iyo qaybo badanna waa ka taageernay wasaaradda haweenka iyo dhammaan ururka haweenka iyo bulshada reer gurcelna waa uga mahad celinaynaa garab istaaggoodii waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inuu noqdo mashruucan mid laga faa'iidaysto gaar ahaan haweenka faa'iido gaara u leh si aqoontooda iyo xirfadooda kor loogu qaadana inay waxaan ugu baaqayaa ay ka faa'iidaystaan shaqo fiicanna ay ka qabtaan haddii ilaah yidhaahdo mar kale waxaan u mahad celinayaa hay-adda i r c waa ku dhiirigelinaynaa runtii garab istaagooda waana ka rajaynaynaa xoogaa waa nugu yar tahay meeshu inay noo sii billaari doonaan haddii ilaah yidhaahdo waana ka rajayi doonaa insha allahu tacaala inay baaqeenaas ay fuli doonaan sidoo kale waa u mahad celinaa wasaaradda haweenka oo mar walba iyaduna shaqadan qayb ka aheyd waa mahadsantihiin assalamu alaikum raxmatullahi wabarakatu guriga ayaa waliba uusa nagda doonee goob hanraabta degmada iyo kabaradaayana farsamada galanta sida xirfado cilaansaarka baradoobka harqaanka iyo dharkarista iyo markaasiya midabeynta dharka kaasoo marka dambe nagda doona shaqaabuur nololyo ka maaraya ayana